way baan guda galaanee barnaamijka bandhiga raadiyaha warsansada hordhaca barnaamijka unasiinka sheegniba way baan guda galaanee barnaamijka bandhiga raadiyaha warsansada hordhaca barnaamijka unasiinka sheegniba way baa guud ahaan barnaamijka bandhiga raadiyaha warsan unugiinka kafiiriya doone warbaahinto sida la ogi waybaya door weyn ku qaadadaasi horumariyo ku luuqdo sida luuqada ingiriiska iyo carabiga saas oo kalena soomaaliya wayba lagu gudowhay may iyo maxatri waan wayba sharciyiina lama lahjadood oo siede win lahjada maxatrigana badan in la isticmaalo waa lalaka qoro waa lalaka akhri islamarkaasina iskoolada lagu dhika markii lagu hadalo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya oo afkan maxayka lanka hadalowna inta badan way ballataa warbaahin fara badan islamarkaasayna si eedeeni intayaysanayna mayka lagu gudowaho waryaalka iyo weliba bulshada kale oo meediyaha la hadalo ama warbaahinta la hadalo haddaba sidee afkan maayga laka hormariyi kora barnaamijka saahordhaansiinkashaynwebaa nookala qeyb qaadadahaye wariyaal rugcada oose kumid ay abshir mandela abshir soomaaliya marki taariikhiyan unreed n ku hadalna luuqadan soomaaliga ee af soomaaligan caadiga way la qoray kun sagaal boqol toddobaatan iyo lamadii dadaal fara badan la gabiya intaas korna dadka ba kaduwahayeena afka maxaatiriga eh laakiin ma qoranhayna toddobaatan iyo lamadii la qoray culimo fara badan oo languagesyaal eh ama luqad yaqaaniyaal ayaa ansulman iyo door ku qaadan arrintaasi soomaali wayba waalatay luqad qoraal leh markiiuna soomaali guud ahaan ku tabna soomaaliya wayba inshal bahaase maay iyo maxaa tiri luuqadal ka hadalo maayga iyo waatan asalka ahe markii taariikhiyan lagu hadal haddana maayga weli ma hormarsan culimada fara badana sheegtay maayga xitaa way qoray alfbeta iyo dhinkasi lagu qoray iskoola qaara lanqiibay welina arintifanole fara kama qodna marahayte ma hormarsan lahajada maayga dadka qaarooda baleeyina waliya ku hormar waytoba kumid ee meediyaha haddaba lan wariye eh oo muddana ka guda jaray eta walbadanna mulaaxadeeyo ku og sababta oo maayga an hormaro waayo ma eta way badan laleeya maayga weli isku hormaro dhinaga meediya marka adoo meediyaha dhinaca feeriyaasa maayga sababta dib u dhac antu dheh hesheenta ma eta
marka hore mahadsanta amar mustafa barnaamijkuna hadhawaaye waana heedaasmaadnagasmeyi yarkora markaana gudgala mudadii una meediaan ka dhex jirnay maayka badanaa boodka dadaalana inay horumarsiina diniga saxaafadda haatoy ama idaacado haatoy ama aanla qaro haatoy waliba yara media ama idaacado yara marka hore hoosan dhacagun oo hatiyaala wayba sheenay erakorneha idaacadoodii oo yar iyo horta marka jaramale erakor laakiin jirin iyo erakorne laakiin wayba kaalin guun ku qaaday inay afka maayk hoosan dhiyo ama korlan qaad waydo way eebi kuwad lahaa siyaasiyiinta afka maayka dharagtay eedikoodleh wayba dareemase argaasana idaacado markii laku hadalo ama siyaasiga la wareyso ama ku hadalo afmahaatiga iska hadale idaacaddii maaya ka hadalaasna sitiya haddii iswareysi lagu hadhalaasa werihiin maaya ka hadalahaya usuuna mahaatiri askariyahay dhibkaan kuwi wal waaha iyo maxatirigana farjaxta si biyur ah oo sax ah saxan ka hadalaa wa hadashii hatta wali ku dareemasa sidi wali la sheegay horta wal dheeray wali kuma ahmaahay lan afokin lahayn uurkomkii la eelere marbudna koob maan dhaladi haddii afkada ka hadala uurkoba markii la baleer kor walkumay kala anjanjeer iyo leer kor marka dhibkaanka weyn way waa siyaasiyiinta haddii haddii oo qeybtihii dhibaaneeninka jirta iyo haddii wasiirin iyo haddii siyaasi kale iib dhibkaanka weyn oo oo hoosa ridahay way waaha aqoonyahanadii aqoonyahanadii jaraan war kasta jaraan haddii marba wasiir nagad ama hildhibaan nagad laakiin isbedel weyn ah kooye dhibkaasa suubiya oo afmahaatida ka hadale hataa idaacado qaar madiina weydiin qayb maaya masuubidan ay kala murmaan baahay baan qabyakilay siyaasigii unan baahanayni baydhabaan ku baahanayni abwi aan ku baahanayni dega mike aan baahanahay inay usubba maxaa tiri ka hadal haayna lii hataa bidaal badan subin usugilaadi maxaa tiri ka hadal ama mike hadal idaada kulli bedelaayaan waana quraanka hafadi mike dhibkaanka wiil way baarin lahaayahay ama hubaba siyaasiyiinta aan ka dhib badan oo hoosan ridahay waana shacabka wayba intaanku sheegay inasi faydan dhigaystaa idaacado laakiin mas-uulka waa dhideen ama taytar jagaan dhiibideen ama miilan dooradeen si fayl idaacadan ku dhegaysadeen inin usi'ey ininkan si faylan dhegaysadeen maxaa tidha ka hadale ani odha kaku qaade ana maaya ka hadalaayo usuun maxaa tidha ka hadalaayo watahay abshir hanagadan arrintaasi waa mawduuceedan muhiimu maxamed cabdilaas aaminsata horta in lahajadan oo mayga iyo bahdilanta weli la qiimay ahaana oo yacni siyaasiyiinta iyo weliba bulshada iyo kaleba hanuun qiimo badan cuseen ad aaminsata ra'yigaas
cumar mustafa nuur eediyada mahadsantasida barnaamijka nabada adiyo saasoo kale farsamaqaanka maxamed aadan maxamed saaxiibkay mandela horta aragtidiisa laqoba laakiin fikirkaas kuduun yaa in yar habandhig ka lahay hadduuna ana bulshada ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed ama soomaali geygeed meelolbiya degaas horta mahay iyo maxaa tiriyo soomaali dabcan muhiimad badanya leeyiin dadka ka hadaloo lahajada maay su-aalo meelo taala horta maybata maaygi ay xilku saarnaya intii horumariyay antiguna baahadinanta luuqad tiitan horta mas-uuliyadii maybahan hal shaksi electronic suaaro kor ama siyaasiyiin dabcan horta idaacado ka hadalow lahajada maayga ay ku howlgalaw baydhabo dadaal badan suubiyaan walow suxufiyiintii awana boqolkiiba boqol dadaal ay suubiyaan laakiin nafulsho dhamanta waay aragnimo dhanka luuqada ah maadaama da-yarayeen maybaa kulamaan luuqadooda iska malamaan maagii maxaatirigii ingilishkii carabigii oo laiska dhex dara saxafiyiintii oo laguma dheerna macnaha la kowsadeen qalabaad mararka qaar ku dhiyaw jarta saxafiyiinta oo idaacado ku hadalaa laakiin ma badan boqolkiiba siyeetun maay biyore ka hadalaayaan maba aan sii ratay intii oga barnaamijyadan inta badan idaacado maay ka bahasa marka aan hal shay yaa erag karo oo mudaana luuqad tiitan uma bahadin horta fast markan ka horeyta mayba bahadileen aqoon-yahanada tiitan siyaasi lankuwala suubiya horta aqoon-yahan maay way qoryo la eray haddii xafiis dowladeed koonfur galbeed kiyaala maamul gobolka baamka degmada baydhabo ama xafiisyada oo koonfur galbeed haddii maay luuqadii laha kaga qoran lahay horta taas miba la eri lahay maagii hormarina tinta kale aqoon-yahanada mibalan gubaahanya waa hogaanka bulsho walba waa aqoon-yahanada aqoon-yahanada inta ka dhiirigeliyaan bulshada intii oga luuqadii ka dhiirigelaan inta ka hadalaan sida iskuullada oo kale jaamacado kiyaala dugsiya sare kiyaala intii maayigi laha ka kordhiyo qorowshi marka boqolkiiba boqol miba ero kore bulshada qeybasha shala duwan eedan ku gaabeen haddii una saxafiyiinta yani in luuqadan saas naagato waa in lagu sameeyey sheekh saxaafadda doorku qaadooda korte in la horumariy maayo mada su-aalaas ku koob
eedeeda la mahadsanto kiinkamahannaga barnaamijkan oo qiimaha leh oo geekaada diyaaradii sidoo kale membaa uga mahadnagay farsam yaqaanka maxamed aali su-aale haddana guda gala suxufiyiinta doorweyn yafdeed ku dhaada koran qaabka loo hormariyo afkan maayiga laakiin dhibaatada jarto meetaha cumar nabi buu ahaa dhibaatada jarta meetaha saxaafadda bese walaagay qabadoonka weyn una hadda saxaafadda ku midana nahaysada may ku mid ahaa si abshir mandela ba sheegay oo muddaha ka guda jiray saxaafadda oo muddo badanaha ka shaqeeyey qofka mas-uulka e oo odgeeni meel dheer deerow haddiise afka isticmaala meel er koraha in meel raausan lahajadii la horumariy karo marka haddii dadka siyaasiyiintii haayaan baan isticmaalanay afkii madi meel munaasabada kooy dadka miila kooyan dhammaantiyo lama qof maxaa tiri oo afka maayigana fahmaayan miila fidhiyaan dadka dhan iskala harbiyahan afka maxaa tiri ka hadalaan marka saxaafadda hormariya korta laakiin aqabadaas hor surun aqabadaasna meel nkubaha kore afkana laka hormariya kore in dadka siyaasiyiinta ay isticmaalaan afka ama lahajadan maayiga oo kumid afka soomaaliga cumar sada la socota magaalada baydhabo dad badan oo ajaanib ah yee kooyeen oo kumidayin arday safiira dowladda ingiriiska mayba laka magacaabay hadaniyata afafka markii laku hadalo dowladda oo afye caalamka eed meel raalinka ay tiraabsanya oo ciid meelerhay lanka hadalow oo lanka sane iska deewnis barada luuqadaas ingiriiska lanka lerow andre allen oo dhawaan bay dhowkoy faylatina nabadinga ayaa inta ka lahaay may bahlaraasan afka maayga ka hadalaay en taas making cadaas ini dadka hataa eed injeelin in afka maayga baradaan tan kale en walyar haddeen ka darsada en puntland muddaha ka noolayaan ee meelana afka ama laxijadan maayga ah dadka eed disposition lanka suubi eed lan yasow markii maay ka hadalaan dadka marka marna ganacsi ahay marna warbaahinka ka shaqeeyay marka ganacsiga mayba araga jaray lanka madiis dankooley afka fahme af maay kala hadalaas danga kooley waa kasada kala hadal fahme laakiin markii ada meel raalankan dan unuskulahaayna ada wal ku fadaas oo kale nig ka eralu ku yaaba afka af soomaali ku hadal marka mari lama sidamee baan jeediyay siyaasiyiintana han baarlamaanka soomaaliya ka jaran han koonfur galbeedka kasa siyaasi kas inuu is isticmaala afka maayaga suxufiyiintana markaas iyana mayba mara koranaha lankaasoy maayaga madiyo ama maayaga ka hadalow markii odha ku duuban lankan guryahan usiina maayagii markaasi walaay walala wada fahmoo nagdaaya marka culeyskan kuyimi la ka jara er koran
abshir mandela iyo siraaji wayba afka ciidanka adkayana in sababaha afka maayga zuulahay inkuwinta siyaasiyiintii indhalatii koonfur galbeed oo kaduwala afka maayo in dhammaantiyo iska riyaayan iyo kaduwahan afka maxaatiriga ducada barmay in maxaatiri kaduwanka qasabe kaleeto dadka siyaasiyiinta ah
cumar ciidan mahadsanto horta adi iyo dhammaan asxaabta barnaamijka ku qeyb qaada umahadnaqe markan horeyta qodobka dooda weba mare qodob eed aan xiisa badan ini ay ana ra-yiyan way qabe afka maxa maayga inay kaalintii saxaafadda ama warbaahinta lagu ka hormaray fadi iyo qeyb ku jeyside us-oolan qoran afkii maayga yaa mayla rays saxaafadii ama wariyaalkii idaacadihii goboladan ka shaqeeyay way bilaabeen inay wararkii iyo barnaamijyadii ha ka saaraan kaalintii warbaahinta meel raay inay ku gudubtay iyo gudubtay waajibaadkii lakalahay laakiin keliya dadkii siyaasiyiinta ay maku dheeri saaxiibkey siraaji way gaabiyey dadkii siyaasiyiintahay ama dadkii madaxdahay ee goboladan koonfur galbeed ha ku jeedi in la qora iyo muhiimahayd inkastoo laiska dayayay abwaano badan iska dayeen inayo bilaabaan qoritaanshe in micnaha wacyigelin dheer la sameeyo oo afkii maaygas rasmi elan qora sida maxaa tirigi markahadii la qoro tusaale ahaan hadda maayga qorayi magaaladan way farbaahi dalka binaasha iyo gudaashiisaas oo kale dadka laakiin dadka inay baradan marka meelaha ku nagana siyaasiyiinta markii iyo ka hadalan horta mayga qasabay maxaa tirigi mayja sabaha oo yaa qasabay oo maayo guduha koraan oo kiila hadal koraan min maxaa tirigi kala hadal cumar xiliyada qaar waa dantakii qasabaas inaad maxaa tirigay kaadal tusaale ahaan dad maxaa tiri e oo haddii aad walan sheegda fadaas marmar maylu ku yaabe mayla raas ini iyo oo ka fahmayaan mayla raas ka dhakaan iyo oo kiifaan marka siyaasiyiinta qaar aan mayba aaminsanaa inay oo danta ka qasabaas marmar inay dadka maxaa tiriga iyo wal fahansiiyaan si kastaba haato way laka hormarii kore afkan maayga inay sidii ololihii maxaatiriga markii la qoraayay juhdi badan la geliyay hata maayga qorayin laakiin dadaalkii kan maxaatiriga la geliyay may gelin inkastoo warbaahinta kaalinti lahayd ku jeysiti oo idaacadihii idaacadaha muqdisho taa qaar kulli way bilaabeen meel raay inay oo meel afkii maayga qayb ku siiyaan fanaaniintii oo satanaan qaran inagadaan fanaan maalin dhaweyd la wareysaabay dhegay ini islahay meeladhaa fanaan qaran ama fanaan soomaaliyeedaan innaga heese maay inaan iska dayifada inaan qaad marka maagii hata danta shacabka soomaaliyeed oo dhan danta ka qasabahayta way qabeen marka inay madaxda goboladan hokujeeda inayo horumariyaan sidii qoristan fartus maxaad maayga qorantaa sidii dadka landeersii faday meeldheer landeersii faday mandela soomaaliya warbaahin fara badan ku hana qaaday walaa ku dambeeyey burburkii dowladii maxamed siyaad bare magaalada baydhabo wayba kamid ahay tahay magaalooyinka inka horeey oo meediyaha oo ama saxaafad mada banaan ku shaqeyn waan uga haytay idaacadan hadda una surugna oo raadiya warsan i haytay idaacadii inta horeytay markaas iyo umaga kalan la haytay laakiin dadkaata weli galanta ka hay xiligaasna galanta ka hay markii idaacadda maayla ku akhriyow dadka ka aalo korena in maay warna laka akhri kor barnaamij laka akhri kor idaacadda laku sheego kor maadaama walaa intaas ku horey maxaa tira la idaacad laku sheegi jiray
runtii horta afka maayka rowlaka bardoomeen afka maayka walhaldhaladii madilag orley may ka hadalo walalon qorow laakiin aan kasaana qoraalka bardow laakiin haanshe qordoon ka qordo ley maayne maqoran higshib kaduhow laagma eh walka hadale waxaa ka dhaadii dadka oo maayka oon wali hata lanaa siyaasiyiinta ka hadalay mike warmaanka wali ku horeeya ka hadalo horsan aan dhaladii baa ogda maba nin dhalaneen maba dhalaneen aan haysan male dadkaan dhaladii mike oo xilkahay oo la dhiibidi maynamilinka dhiibidi oo maynamilinka dhiibidi mike hadal dadnaka ka muraayda koo aragoo idaacadda koo aragoo ka dheegay laakiin maxaa tiri habka hadal kii ara dooradii horta lanka dowhay horta saan shakaaseen nafustoo dhiba ka qaban siyaasigii hab hadal wala faday ki lanka lana fiirsadahay dhignsadahay dooji khriyaaqee ama ka farahe ama ka dhirafe horta kii ka ee lanka ismasuulku hadalahay kii kaya ana meel jeysi iya waa maxaa tiri ka hadala kii kay ma ah bahas
yacni tusaale markuna hagaadan xildhibaanada dowladda dhexe wayba kaleyna miisaaniyad faylan miisaaniyad fayla ka dhigay dadkan oo maayga ka garo haddana inta badan bulshadaas ama xildhibaanada hortoona maku ka hadalayan walbadana ma ka sheegayan hadda bulshada badan abal helaasa xildhibaanadii tani baarlamaanka federaalka jari jooja ma dheegob maxaa tiri ka hadalahay asala ka dheegay maxaa tiri waan ka hadalnahay xildhibaanadii hadalan leerfay maxaa tiri hobka hadal aad maxaa tiri nagatay xildhibaanadii tana ma hadalna ka leeyin marka walaal la siyaasiyow mayka hadal si okay fahman dadkii ka in meel ka hadal in ka ogaadan xisaabtin aan angal wata laakiin su'aalana ka warsadii waxay tahay maadaama dadkan ka horeeyay oo meediyahan oo warbaahintan koonfur galbeed iyo ku howlgalan yani marka hore dadka way baa ka aalayeen ama badanyiina idaacaddu walaalku sheego kor in mahaajir laga dooga koro maya laga dooga korno marka markii maayta lagu bilaabay dadka seen arageen arrintaas horta markii meediyaa kow idaacado kow maayta hadalo galen eedaan ka farxeen maadaama wadanka military haysadii militariga hoosan ridii horta mayk xukunkii militariga siyaad bar yahay hoosan ridii ka hor dadka dhanba deegaanadu ilaa muqdisho ku deerasa ilaa xuduuda kenya etoobiya maalan ka hadalay waana saasa bawarka lahayn awoodka lahayn markii militarigii xukuumadda militariga dhalatay fartun maxaa tiriga ama dila qoraay dadka oo maayka hadoo hataa qoren dadka wala fartaasa bi oo kaalin ku jeysay ereyadka darsidii maayna hadka jari wal suubi militariga awoodka lahaay usu hormarsii ma walba may shirbiin laakiin hata marka reeda la ku deeray inii maa imaha tiri wadanka aan shalbasni ma aragnay marka idaacadoogii ciidan ka farahayn ciidan han dhawaay way baan rajeeyayna in dadka bashal eh nankoo ilbaxnimi ilbaxsanyi ilbaxo nankoo ilbax ma eh laakiin baadiiroogi hadiis maxaa tiri dhiga jiri lan maxaa tiri aan ka hadalneeb wasiir ma nagada koro xukuuma gobol koro dowladda kumid nagada koro baa isku aaminsanay dad aad walni jare siyaasiyiinta hataa ka jare ini afka maxaa tiridna war kalaba makorofoonku baan qaado korn lan aaminsan baa ka jare kursi fayl aan dhigusay dad saas ee jaran oo hataa telefoon madi kadalo si aan roogo awlaadisan kada jaro maayaqii hoobe telefoonku ma dira maxaa tiri ka hadaleen maxaa tiri ka hadale telefoonku magacaado ba aaminsanyi waan dadkaasi way buu ahaa dadkii oo xilliga siyaad bara gumaysigaas militariga ka shaqeeyay yaan badan yihin wata mandaleeda maastaknagadaana maxamed cabdicasiis dadka qaar wayba aaminsan yihiin oo arrimoodun daraasayow maayka wayba hoos andhikay mararka qaar sida la sheego media ama warbaahinta sababto eh warbaahinta way haytay xiligii dowladii dhexe to maxaa tiri kuwa hadalaas
d p c bay jirta oo caalamiga saas oo kale v o s kulli saas oo kale idaacado fara badanoo jaro haddana burburkii ku dib kuwan dhamaatay way baa ka hadalaayna maxaa tiri haddana v o b b c oo internationalka oo inta badan la wada dhegeysadow t v-yada inta badan way baaba ka hadalaayana maryland rai maxaa tiri walaa mike hoosandhikii baaba ka jara idaacadahan caalamiga ah yaa weli man haddii idaacadaha caalamiga programka ku bilaaban lahayna way baleeyna dadka dhambe in iyo may baradana iska dayi lahayd arrintaas aaminsataa cumar mustafa iyada maasanta mar kale su-aalaadahay sidii horta arintaas jarta warbaahinta intii walaarin wiiqaha yarta waa dhacdo ama xaalad hadda muuqato shacabka ka hadala oo laxjida maayo tusaale ahaan hadda sidaad sheegdid v o a iyo b b c midba idaacado caalami oo afka soomaalida ka hadalaaya soomaalidana maay maxaa tiriyo leeray dhaqamay kala jar deegaan walba ama wadan walba ama ummad walba mayleta dhaqami leeta dabcan inti maayga oo kale hadda dadka maayga maybaa jirtay dhaqan iyo hiddo iyo lirikasab mayba aragaasena tviyada qaar markaad fiirsata dhaantooda dhaqanka leeraa oo id macnaha dadka xitaa baydhabo meerga xaamada haa saamayta meeloniska oo xaflado ku jira markaa inta dhahanta kaleero xitaa argay unuuna mudaan miba caanka iyana saar iyo inshadeel iyo qadoobeyti dabcan horta ku gaabaday saxaafadda intii iyaga mudan yoogana qaybtiisayaan tusaale ahaan laakiin taas ee mas-uuliyadda qaado tusaale meelo taal weeraraha intii lagu gaabay mas-uuliyiinteedna qaadan aragtida waanigay siraaji iyo mandela ta ku duwan qabo horta siyaasiga mayba koonfur galbeed maayo maxaa tiriyo maraayisu deegaanadii mayba dadna maxaa tirig duwan dad manaaka duwaa siyaasiga ma mas-uuliyadiis intii isu mar oo walkaga sabab male intii laajimay ka hadal walkaga sabab male maxaa tiri ka hadal koro laakiin siyaasiga mayba kusii feele mise kusii qurux badana maadaama isu awoodiyo muddo hogaam yahay intii horta markin koray takriig iskoole iyo jaamacado intii mayla ka qora intii t v qaranka ama idaacado soomaali kiyaala xitaa idaacadii baydhaban kiyaala muqdisho kiyaala haa laazimka kudhukanti oo barnaamijyo maay ah kordhiyaan siyaasiyiinta doorka kiisha oo luuqadan korumari karaan mayaantii oo ka hadalaan shariif xasan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed geek hadii hadal way ogiye intiisu maayan dhalada kuwa ogiye intii laan war haweenayay laan walba ogiye oo magaalo kalroog maxaa tiri ka hadalaa maay ka hadalay laakiin muhiimadda may beetaa inti lakaqasaba dadka oo qusayta arintun inti oo lahjida maayiga intatoo qoromaasa laka hadala kor haddii geedka iskool muqdisho kiyaala oo abdignu abdicasiis abdignu waa beri kiyaala luuqada maayiga laka qora miba cadaase maay iyo maxaa tiri inta soomaaliya imadaysanaadaasa markaas laakiin inti idaacadda ku hadal macno badan ma sugaas hadda tusaale ahaan haddii geedka mas-uulka tirsan koonfur galbeed yusuf maay ka warama lamay oran roogo amerika dhalada ama switzerland mise ingiriiska ma fahmo sababtee luuqadii basan kormarsaneen onagii maxaa tiri ka barbaari english maxaa tiri ka hadal onagii mayba dantaqadaas milley intii soo laguun luuqada manka taan luuqada tiisu marka may baran lahaa ahayn mas-uuliyiinta horta ku gaabiyan boqolkiiba boqol eeda saaray yooga saaray laakiin qaabkana saaro may beetaa waa iyo qaab kale okay iyada maasad gudu galnay marka sheekadaasna farjebaba sheeko oo in lagu hadala maahan siraaji sheekh saqiisiya bulshadu way beeraayeen una afkaana ma horumarsan aqoon badan ma lihin dadkii kaana sugo b b c afkaana ma qaado v o a ma qaado universal hebel ma qaado adiga telefishanadan oo soomaaliya ka duwahayan inkastoo s n t v oo t v qarankeena dhawaantan waa rubisaac oo kale lagu sii horta waa eran kora bulshada intii danafad afyoon aan eedayna siyaasiyiintoon aan eedayna naftad yoba eedan leh sababto eh b b c dadan leh oo mayla raay ingiriis la hatay laakiin haddana dadka ka shaqeeyahay dhammaantay way bawadaeyina dad oo afka maxaatiriga ka dowhaw idaacadahana hamarkayaala dhammaantiyo oo sida la maalgaladahayo juhdi u lagabiyahay dadafan garaysadahayo mayleeraay horumarkaas deersaday ama oo maskiin aho baydhawo roogda idaacadii higaay toobaa ka deerta walayo kii deersan marka hore maalgalada way bahaytay in iyo maxaa tirjo faafiinsadaan wala marka dhibaatada jeesa shacabka aan lahayna contribution aan lahayna ama waa nas kaalmaysadaana ama shacabkii oo la hormaray islamarkaasayna markii walaagadhiyan ku bacdiri kuriyad hadalaayo weli iyo la kafadhi hadii iyo beesa fadan isku dhulii fadna telefishan afjo ka hadala suubsada fadna idaacad wiilo meel aray meel fara badan diiras suubsada lahayn afjo sida xoogo ku fayl hadal lahayn okay siraj eedeeda la maasanta cumar markalka imahadnaga saadiib ku dhawaajiday horta eedo walwada leeyay saxaafad haatoy siyaasi haadoy ganacsato haatoy dhammaan bulshadan ama qowmiyadan leerow meel raaisan afkan oo ama laxjada maayga ka hadalaas eedo eeda lan wada leeyay because of hadda cumar saadiib ku dhawaajiday tvyaal oo hata may ka howlgalaayana af soomaali ka hadalow oo tiradiio tumuhigan dhaafas tumi kow ah idaacadeedan fara badan ma leh saadiib sheegtay ardeeda lang oo afkan ama laxjadan maayga ka hadalo oo maalgalado idaacad oo af dheer mise tv sheenow qofdii ka hormariya horta taas dhibaatadanka weyn horta nahaysatiyadu ganacsatadii ma ogol inuu maalgaladan oo tv noocaas sheen laakiin qof kasta markii ka arga maykiin sheegay kiin weere tale ka siiya mayka arayniyow markaad war ka dhiyaasa afmaaymaay ma ka dhiido lankaasi wal kale oo moral and material support uu iska siiyo ma leh dad ku xukumahay ma og ana shakhsi ahaantayda t v oo af afkaas oo laxjadaas maxaatriga ka hadalow yala shaqeey laakiin wallaahi geeka jeelada lahay haddii dadka hoganiyin rooga dowladii soomaaliya le tvgaas ama warbaahintaas le dadka hoganiyinka jara hagaan leyn dastuurkana ka qoranta in afka maayiga meel raaysen kumid ee afka soomaaliga ama laxjada maayiga kumid ee af soomaali iyo hortaa ka rugaan la faday ana markaan maay haddii ana geeka walaay ka jeedi warkii ana maay suubiyo ana dir ani ifatay suubiyaas because of walaay wal sharciya ma ah meelima ku diiwaan galsan marka horta dhibaato ee tan lamaad cumar in badanaa ka fikirni walaa aragni hadda fanaanka maayiga ah maayiga ka heesow ikaan maxaatriga sidoo mae isku dhaqaalado mae isku shaaqidoo sidoo isku qiimeynto male ha ku tab meel ra-isan walaa un maxamed day salaad hadda sheegay oo saarka iyo haddaaba la shida dadan la yaabay maxaatriga owlba waan ku dhaadhicin alle horba ma dheegna macnaha maka saayan ya dadkan kooban dhaantadiiyaa i walaagee la barday heeso meel kiingaadan yahay oo fanaanintan afka maxaatiri heesas heeso jo kiingaadan heeso kan ma xifdaysan lama mayba meelo ka dhumay hidii dhaqankii una lahayn hadda walna hoogay folba dhinigaasaan bahi dharkii la gaadaay beedkii hortii qaabkii la horo jaray everything iyo all instrumentkii la isticmaalay oo dhan hadda walnoola tabi unaga markuu masuub yahayna tan lamaad widaadada oo kale hataa sheekhatada hadda geeka sheekh mustafa xaji ismaaciil haaruun iyo sheekh umal iyo sheekhan dhikamo mayka hadalo mahaysanuun hadda maaba may bumbuuniyo marka meeluna lakabumbuniyo mahaysan because hadiuna haysada lahayna t v af mayka hadalo idaacad weyn manaha geli lahaynay meel raasun wal araga faday walaagii arbaa lahay marka dhibaatada eedan weynta eedana dadku kooban male dad eedan fara badan le marka haltaliya jeeliyo lahayn wali hadii hadhiyan laakiin hadda may roogtaysa wallanqobade maaha ana meer lahaay dadka aqoonyahaninta iska sheegow oo walna ku goran afka maayigan wal ha ku diyaariyeen ina la sameeyey ardayda jaamacado oo kale ardayda kuliyad oo afka maayiga ah laha kordhi markiisaas suubi kadib iskuullada oo kale hadda goboladan ka howlgalaan maada noocaas oo kale afka maayiga ah brefadka la suubi wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo waajibaadkaas ma saaranyi iyo lakaaladaas dowladda federaalka waayo walaagii ardayda afkii afjaru laxjad jartu community dhan ka hadale dad dhan ka hadale hatana sii baaba-ahay marka markaasay saxaafadiina doorkiia ku lehta in barnaamijyo badan lagu suubi sida hadda ardayda un hadda cumar mustafada ninka cazumtii barnaamijkan oo kale barnaamijyo lamida saxaafadda inay suubiyaan afkan si laka hormariya la sameeyona iyadana it's very important in la suubiyo marka waana eedakinka mahadnaga eeda ama hasanta siraaji cabshir mandela kulley walaaga dheer iyo adiga dara doonta laakiin hal su-aal kala jirta looga leeyahay saxafiyiinta naftirjo ka saxafiyiinta ahoo shaqeeyo dooliwe naftirsho yalla xijaab afka biyo dhumay hayaan tusaale ahaan
maxaa tiriyaa ka hadale maayaha ugu darsamaas maayo kadowha maxaatirka ugu darsamaas yacni mashal basan waryaaga marka markii aad tusaalahaan dhegeyso idaacadada la dhegeysidow dadka bulshada bakiin sheegay anaka leeyina ma hebel may daari oo may wala iska dowhaay ma mayna makadowahay maxaatir makadowahay wala marka dhibka wada wariyaalka iyo kumid eh way ka koraya oona yow marka qaar xitaa fiiriyaas in iyo mike isku lugiyiino maxaa tirigi jirin iyo walka akhriyaan
maasanta waryaalka horta afka maikley warsugad ka weelahayaan laakiin maya weydiihay maaha lamba maikan weydiihayn mahatirikaadalahaya kan hata iska haysan isugu way baarilahayahi horta afka afka qorayhi qorowshii halawsan iyo arday mayaal kuduhowshii adeegdaat wala iska haysan waaban dhalatay kuduwa hay hadda wariyaalka nasarjo kadowka dhaadahaya hay kuduhayaan laakiin hal qoray hal qoray tuma wali horeey kuduhow afnan kuduwa tuma qoro marka wariyaalka afsuugad afsuugada halkaas lukwaan yani dhowr mara aan sheegni haba waliba habaraday use warfisintii iyo werinimadii habaraday laakiin luqadu iska hadalahay maaika rasmi iyo ima maha fiirinus ti use idi itxaafadeed haka hadalahay le luuqada suuga suug le hagaadi dadalay ka hadalahay marka taas toosistay fadas laakiin maaika weydiihay muhiimad waliba maaika baa weydiihay nin roogo hakan nin yaala lanko nin roogo maa weydiihayo okay isin weyba itiino waryaal muddo ka guda jari hoolow telefishan in shaqeeyaasaan idaacada in shaqeeyaasaan website in shaqeeyaasaan waay anka qasab waayteen ama anka ruwaayteen haddii ba afkaana mike balahanka daraan ama shaqeeyaan t v hebel ama kanaal hebel ama website hebel
weyba dhiiday habta maeraana idaacada v o a b b c kulli caalami maxaa sida ka hadalaya idaacad wali ogna caalami eh oo tari may maxaa maynu ku baahan yihi siyaasiga bay dhowroog hadiiba na er afdii mayka le kan lehay mako kalba siin hayn er ka dhasbagna werigu afka soo hadira waan wada geliye una ta telefishinan sheegahayn dadka dhan maay ka hadlaan waan dhihayn ana le maxaa tiri ka hadale laakiin warbixinta oo dhan ka hadlo maay ka hadalhayn un wayba ka qasabahaynahe inaan markaan saad mahadire kaadale mis maahi yanere maaya ka hadalaa saarwaay maaya ka hadalaa mahadire kaadale marka bolan sah meeliyal am siyaasadda tv gaas aan dhegsin nam mahadire le un aan shaqeeyahayn haddii ba wariyaalkii dumarka maxaadriga kadowahayaan ma ero koro oo anka dowha korno may waryo anka darsada korno barnaamijyada anka diyaarin korno wali aranta faano farka ma qadna maray meeli way bateegana ee kii shaqaakin kanaga siyaasiga introoga mas-uulkan turog oo war kala ku fadow yakiiranta in maayla ka hadal ana maay baan ka hadalsi siyaasiyiintii mas-uuliyiinta bay dhow ka hadalhay maaya ka hadalhay waana saasa ka dhihay maa nanku maayle ka hadalay war kalma ka hadalow sileha ka dhiya ka qasabahay waan wala dhihay laakiin dhibkiyaal waliba aha idaacado way baleyna mas-uul hebel mas-uuliyiinta kulli mahaatira ka hadalhayan maan ku baahan haddii dhiib oo maay ee suubi lahayni wabaan ku suubi waaysanyaa hata si sheegay si fayd aan dhegeysan idaacado caalamiga ah telefishinadka Soomaaliya ka hadalay kulliyo wayba hanin jeediyeen siyaasiyiinta ama mahaatiri ka hadalay sidaas daraadiye bal oo ulaas aan haagan dibahay baman leh okay siyaasiyiin mahaatiri maayle ka hadalay mar kalma ka hadalay eray habsaas dheer ka tasban in igib ma ay suubil san ereen hatubar aad mahagan mas-uuliyiintii meediyahayna mas-uuliyiintii waryaalkeena walina leeyne idaacado meel kasta kan caalamiga ee kan kale t v yaalka kulli walina leeyne siyaasiyiintii haddii maay ka hadalaano ula siin ka saaran ka qasbagna okay ida maasanta maxamed aziz marka in luuqad in la la baahiyo la fado heeso iyo meeleraay maamahooyinka iyo yaa inta badan way balanka suubiyay lanka dadaale hadda idaacadaha baydhabo kayaala way buu ahaa idaacada yani koonfur gadan kayaala warar maxaa jirna way kudhiyee maayigana way kudhiyeen maayigaban ka badanaato haddana heeso lambadi heeso anka badan loo dhiyow maxaa tiriyo markii sida siraaji sheega oo dhex gala dhalinyarada baydhabo dhammaantiyo laan hees maaya gaalo markaas dhammaantiyo maxaa tiriyo faadeen qaraama hayn qabay geeska xidigaha geeska hayn qabay cawaalaha hayn qabay yacni meel wayna ku yaaba xitaa fanaaniinta baydhabo inaan koran duurkaas weer kore idaacadihii baydhabo kayaale nafurja weli nimbislaay u maay maakii horumarayaan
cumro iyada mahadsan tarto su-aal eedan muhiim eedan feelo taas mayba horta cadeynata sida afka trading gabadhii markii lankeni lahayd inta maxaa triga يعني ما maayiga midba lahjad umaddan ka hadalaaso horta intii xidigaha geeska heesasha la dhigaysada midba nagatay suuqgeeya u suubsadeen t v makasaanuma hadu kor lamasan hadu kore mabakasaanadunaa xidigaha geeska inlay midba waa sameeyna dadkaas hadaleen walahi ka hadaleen xumaayin samaan bahaata horta walfeel bahaadena tvga laakana nag dadkii la qobsadeen dadkii markii la qobsadeen midda kaga sabtay jantada intii waa xafadaa silaaji qodobkaas hore intaaba waa intii t v ama warbaahimada umna dhininkii kan eedna ninka leeday boqolkiiba boqol mid buu ahaa horta warbaahin teknolojiyadan noo qobsaday tusaalahan hadda kor ayaa tusaalahan qaaday wadanka jaban lay markii dagaalkii lamada dunyada nuclearka la fadhoway yaa midba nisqoytay warbaahintii midareen horta wadankii aragahaytan lama magaalo kumid ee yaa laka dhoway nuclear dhibaato iyo saameyn badan yana deertay midareen haddiinu geegku sheekayna haddiinu saxafiyiintii rajo baaneh maraykankii nuclear nii dhowi sanadani sanadan haddiinu taarikhdaan dambe ku sheekayna owlaaditaan wadada qaadaan welishiina horumar ma jira wadanku midba laday ay walbedeli karo saxafiintii oo naga geeg walaa ku bilaabta qalan qaadanooy horta qasada intay kareebaa leeday
يعني تاريخ بضايل كهلني eelakuhelnay taariikh walaa inta badan horta wal ku ogaado saxaafadu taariikh badan eelakuhelnay leeday geeg walaa ku bilaabta jabaan meesaabta warshad middaas u badaysa middaas u badaysa ilaa un wadankii kana nidaam ku horumariyaan jabaan dagaalka lamid adduunkeeka dambaytu waa oo siyaasad cad adag ku hadalaa saxaafadii amase dowladii xitaa mayba ku hadalaan hadii hadii wasiirkii hadal ama raiisul hadal horumarka dalka ku dhii una marka hadda mid daro korneyso una afkii kana horumarsiin hortahanin badeedinigi teknolojiyada casriga ah so madalin hormariyo loogadin hormariy horta janaalada iyo saaso kale raadiya stationada inta la badayo idaacadaha dubay dhaba kiyaala runtii hadda barnaamijkan geedka adaqobadka hal abuurnamow midba barnaamijka intaa ka fikirto geedka lahjadii dadka lingudgiyo lambada untu geed ku dhegaysid hal abuurnimo taasna tarsiya hal abuurnimada maayagsiin hormarsii fadeen intaa tulka fikir taaso اوكي محمد إذا ما صرت سراجسية dad badan oo idinku sheekoyana haddii idaacadun la shida oo mike jar in laisku damayo yani dadkii maiga dhalada nafsay isku damayayaan idan sidaayan mike jar maayaha oo dame hoo maxaa tiri ha garoona maxaa tiri idan xiiseena dhidan sidaayan walaa si mayanka wacnay maxamed adinka nagsaas cumar cumar mustafa horta mee marka aragii aan soofi ahaa magaalada galay inta badan aragii horta lanku waa la isku dameeyaa idaacadda maya idaacadda maya waa la isku dameeyaa waa shaqsiga waqtigaas ka jarow waa shaqsiga يعني شخصي برنامجكم برنامجku wado geedka adoo cumar mustafa nuur wata dib barnaamij nadiif ah oo iska camalay kala hasaarta aan breed boqolkiiba boqol midda hubaantay kun qofka dhegeysadahayt waa barnaamijka aad hasaarto laakiin barnaamij wariyahan iska diyaaran oo shaatiisha galadaha fadhida stuudiyaha dabcan waa isku damiya kan maxaa tiri adan cumar atadiskin ka socdaan waa isku damiyaas ha tusaale ahaan warsan inta badan anagu waa ku dhegeysaday barnaamijyada qaar anoo suxufi ahaa idaacad kale nagaasmku ama ku howlgalaw may sababay intaan dhegeysada barnaamijyo ana marar qaar hayjiiga jira ama heeso oo kale heeso ilaha ku haaska dheli tiran oo ilaha tafadsaday inta inta badan ku dhayan badanta marka meer lahay ana shacabka kii kan mid dar lahay horta muhiimada siyaasadiisa afkiin ka horumari lahaytaan اوكي اوكي اذا ما صرت سراج ما يقدرش يطلع
maxamed cabdicasiis suus sheey runti suus dhibaatadan kuyin jarta horta may buha lanko eed xigmadanka jar jartay oo nin eedan jeelo oo africa discobinationkii markii la suubi jiray oo dadka midoogay lagoysaha midabkala suuci la sameeyay xigmadu ma yaraya our life began to end the day we become silent about what we think that matter n macnaha wal oo dhibaataha haysda jartilankaasi si afkan hadda maayigoona ama laxjadan maayigoona hadanka nag naga hayna oon online may dhibaatee may walaas midab kala suucas la sameeyey wal mar hore dad inaha ku hooran la fadaa macnaha handigaa laman war baniaadan isku mido midowii cadaan wale roma jaran dadku isku mido la er la fadaay iyo waqti dambe la deerti markaas xigmadaas sheegay mary our life began to end the day we become silent about what we think that matter marka walaan horta meel dheer ha ku halaawen xillo hore aqoon-yahano fara badan lahayni een dadkaana man fikiraana ini meel raajuseen laxijadan sidii lagu hormari lahaay sidii buugag eedan fara badan laha ka saari lahaay sidii buugagaas naftiyo marketing lanka suubi lahaay meelo ka jeeli lahaay dadka ka gada faden een dadka sidii oba buug maay ee may gadadow laakiin may buu ahaa lanka kofarka kore ee fiiriya iwaanka walaa ini muhiim ahaadan horta een history oo gadamow oo kale maay laha ka daawaco dadka bar gada lahaay adiga baata cumar musaf ahaan ardayda suuqa hobseeta buug diyaarsan musugadaas laakiin cilmuhu gudaha ka jaran gadaas markaan buugta laha daabaco naftiyo in laha ka qor wal oo taariikh history in wala dadka xiiseeyaan in laha qoro n marka profesoradii ama dadkii n afkan ama laxijadan maayigan dhaladi naftiyo n walbadan ku qaldan laakiin may la ogaaday adduunka in hal qof shilay solan suubi korna wala la sameeyo يعني جروب لكم group haddii wala wala hal qof wala suubi iyo wala group sameeyo اوكي سلام جيدا ما صنت جبجبدي هديرني مشكلة سلوغانين هيا marka n may er lahay marka n waleerka darsada n cumar anoo gebagabaa weliba marka n dhibka teegan iyo may iyaha dhinaca aqoon-yahaninta tan lamaad haday n su-aala maxamed abdisad weydiyaasi hayte lanka n waryaha naftiis tabintiis oo afka maxaa tirigaa terminology ba majarob an hadda meeka dhaladay meel iskarileerow oo berdaal korku ee baadiyaha kori laxijadii maaga anoo kasow oo maxaa tirib walba ugu kasaanay baydhow koy baydhow horaan dhaafay puntland afka jijaa ha barda hadda maxaa tirigi lan oo expert of this language ma ihi ee dibaanka nagadi mayna ha loo ku haysada maxaa tirina ha loo ku haysada hatta markan haddii la argeeka lahaa ruga barnaamij adamyeelamak shaqeeyso ha warka maaya ka tabiyo hobliyar caqabad ay horsurmaas at least five months inaana barda سيدي ما يلا maayiga si walanka tabiyo inaana barda اوكي markan een, taas naftiya jarta marka in jaamacado ilaah ka kordhi iskuullada laka dhika dadka laka wacyigeliyo macnaha إذا ما صنت مندلا مشكلة أوغانين دوات بربلان إنه الميديا كجرتا سياسيين تيا كجرتا وحبرشة دي أخوين هنا دي كجرتا أنت دم بيت مركا حركمي ما ولا أردوس لك حليبا إلا هذا مشكلة اللي أوغانين حركمي أوغانين بربلان جالك أي ما wayba la ka xalligi karo is lahaa noo isbudano media iyo siyaasiyiintan oo isbudano barnaamijkun hal duleel ama hal ilbaab laiskula galo eh, sida un hataa aan fahansan lan faham Eh, hata barnaamijkun hata una ka jar afmaaya ka bahay dadka afmaaya si aan jeelin dad hata eh, idaacaddii waan shidanayn yaa barnaamijkaasa ka jare hoyshiisa la eray dad usuba shidanay laakiin aan shidanayn ilaa barnaamijku ku hor teeganaaday dhigaside macnaha fay lahaantiis marka way badan ku bahay Eh, siyaasiyiinta taano oo eh, markii telefoon lahan diro waraysi lagu fado maya mahati dhank hadan Eh, mediahana badade idaacad kasta ama telefishin kasta na qiiba maay ku nagada doonto marka saas arin lahay una iska duuban siyaasiyiinta taan iyo mediaha iyo weliba kasta duuban.
dambeyntii siraaji may halkii Een, halkan ay horta xilli fayla iyo hadda la haysada tiknolojiyad fayla jarta sidii hore may ah een ah, dadkan ama lahjadan may ka hadlo dad badan oo wala bardaya jara een teeda kale dadka oo dhan dareemeen baahida lan qaba in afka lahjadan mayga la horumariyo een marka aqoon-yahanada suxufiyiinta iyo siyaasiyiinta iyo meel faday inay iska hadladaan een ah, mas-uulka mas-uuliyadda saaran ma etaa ini sida hata wasaaradda waxbarashada oo kale oo koonfur galbeed in meel raayusan jaamacadihii laha ka kordhiyey ardayda barnaamijkaasi si aniba horan sheegi marka in lis wada kaalada tan labaad een radio warsan mayba ciidanka maa nagay een halka idaacadood oo meher korehe ardayda barnaamijyadan oo kale cumar mustafaada naftiida mar badan ay dhiirigeliyaasay oo in laga wada marka barnaamijyada noocan oo kale in la badiyo dadka in la wacyigeliyo suxufiyiintan meel la raayay saxafiga waa macalin bulsho marka macalin bulsho maadaama unayna in dadka in walay ku dhaadhicina een tan lamaad lan kasta oo un an seedana saxaafadda mas-uuliyad ahaan walana saaramayba madi lanka lan seedo in hobis mahatiri ka hadalo hataa maay ka hadal leer marka wala aqabada ku horsurugna male unina aqabad min inagadaas mas-uulka si maaya ka hadalahay may dhii koro maynaarow marka iyadaa kiinkamaadnaga إذا programkan ما صنت كاسينو بيسلاش عيسى guud ahaan warbaahinta kaas meeranay barnaamijkii bandhiga raadiyaha warsan oo gebi ahaantii wanaa ka qaadanay qaabka warbaahinta inuu qeyb qaadado korta horumaryowka lahjada mayga oo kumida lahjadan kuweyn ee soomaaliya lankudoowahow abshir maxamed nuur mandela siraaj shaisaaq maxamed cisdacasiy saraad iyo cabdiqaadir bare macle iyo barnaamijka oo kala qeyb qaadan umahad naga dhammaantiyo wadanka soo kale umahad nagay محمد آدم محمد وودني أنا عمر مصطفى يعني برنامج كسر الدرجة هذا برنامج كلام ده وكل مدة بس نقول طبعا أساسيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته